أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
bismillaahi raxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaartaaynu jecelnahayo meel walboo joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andulhusda hornimada tan ugu doorkaroon ciidamada mujaahidiinta oo saaka weerar cagmarina ku qaaday xeryo ciidan oo maleeshiyaadka murtadiyiinta ay kaga sugnaayeen deegaanka aboorey ee hoostaga degmada bulaburde ee bariga wilaayada hiiraan taliska ciidanka mujaahidiinta oo faahfaahin ka bixiyey khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey weerarka cagmarinta ah ee ka dhacay deegaanka aboorey naqiibka guud ee beesha xawaadle oo bogaadiyey weerarkii cagmarinta ahaa ee ka dhacay deegaanka aboorey ee bariga wilaayada hiiraan wilaayada islaamiga ah ee baay oo soo bandhigtay askar taa'ibiin ah oo ka soo baxay safka murtadiyiinta haweenka ku dhaqan deegaanka show ee wilaayada hiiraan oo hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi idaacadda islaamiga andulus oo baahisay waraysiga mid ka mid ah maxaabiistii askarta murtadiyiinta ee lagu qabtay weerarkii ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe kataayib al ikhbaariya oo baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiyiinta oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyo waxgaradka mid ka mida beelaha dega jubbada hoose oo ku soo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
waa duhurnimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii duhurnimo oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta ayaa saaka weerar cagmarina ku qaaday xeryo ciidan oo maleeshiyaadka riddada kaga sugnaayeen deegaanka aboorey ee hoostaga degmada bulaburde ee bariga wilaayada hiiraan haddaba wararkii ugu dambeeyey ee dagaaladii maanta ka dhacay halkaasi waxaa inoo soo koobaya ismaaciil salaad guuleed bismillaahi raxmaan raxiim aad baad umahadsan tahay walaalka saakay ciidamada mujaahidiintu waxa ay weeraro cagmarin ah ku qaadeen laba xero oo maleeshiyaadka riddada ay ku leeyihiin deegaanka aboorey ee dhacda duleedka magaalada buulaburde ee wilaayada hiiraan weeraradaasi oo ahaa kuwa qorshaysan ayaa ciidamada mujaahidiintu waxa ay cagta ku mariyeen maleeshiyaadkii murtadiyiinta ee labadaasi xero ku sugnaa dagaalo muddo kooban socday kadib allah fadligiis ciidamada mujaahidiinta waxaa u suura gashay inay la wareegaan gacankuhaynta labada xero iyagoona cagta mariyey maleeshiyaadkii halkaa ku sugnaa waxaa jira khasaaro xoogan oo cadowga lagu gaarsiiyey dagaalkaasi taliska ciidanka mujaahidiinta bayaan ka soo baxay waxaa lagu sheegay in dagaaladii maanta ka dhacay deegaanka aboorey ee duleedka magaalada buulaburde lagu dilay ilaa koob iyo konton askari oo murtadiin ah tire intaa ka badanna lagu dhaawacay waxaa sidoo kale talisku uu sheegay in gaadiid iyo saanad iyo hub iyo agab kala duwan oo murtadiintu ay lahaayeen oo yiilay xeryahaasi ay ciidanka mujaahidiintu gacanta ku dhigeen xaaladda deegaanka aboorey ee duleedka magaalada buulaburde ayaa ah hadda mid degan waxaana si buuxda halkaasi ugu sugan ciidanka mujaahidiinta maleeshiyaadkii lagu jebiyey dagaaladaasi waxay u firxadeen dhanka buulaburde iyo qaar u firxaday deegaano hoos yimaada buulaburde idaacadda islaamiga al andulus waxay heshay magacyada qaar ka mid ah murtadiintii lagu dilay dagaaladaasi oo isugu jiray saraakiil iyo askar xubnaha murtadiinta ee saraakiisha ee dagaalada lagu dilay waxaa ka mid ah murtad lagu magacaabi jiray shariif cabdi garuun oo ahaa sargaal ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada dagaalkii maanta ayaa lagu dilay waxaa sidoo kale dagaaladaasi lagu dilay murtad kale oo lagu magacaabi jiray shidane cabdi hurwaa oo isaguna ahaa sargaal ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada xubnaha murtadiinta ee dagaaladii maanta lagu dhaawacay gaar ahaan saraakiisha waxaa ka mid ah murtad lagu magacaabo cali dhuux cabdi mahad oo mar soo noqday taliyo ku-xigeenkii booliiska riddada gobolka banaadir isagana dhaawac ayaa halkaasi uu ku noqday waxaa ka mid ah xubnaha murtadiinta ee dhaawacmay murtad lagu magacaabo muumin eelay oo mar soo noqday gudoomiyaha maamulka ridada degmada maxaas waxaa sidoo kale ka mid a xubnaha murtadiinta lagu dhaawaca dagaaladaasi murtad lagu magacaabo xuseen xasan xubnaha magacyadooda aan helna waxaa ka mid a ee lagu dhaawacay dagaalkaasi murtad lagu magacaabo cabdulaahi cali raage oo ah taliya guuto ka tirsan maleeshiyaadka ridada sidoo kale waxaa jirta saraakiil kale iyo xubno kaleo murtadiina oo dagaaladaasi lagu dilay qaarna lagu dhaawacay insha allahu tacaala dib ayaan kasoo gudbin doonaa taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa faahfaahin ka bixiyey khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey weerar cagmarin ah oo ka dhacay deegaanka aboorey haddaba bayaankii ka soo baxay mujaahidiinta waxaa isha soo mariyey bashiir muxiidiin abu eyman bismillaahi raxmaan raxiim bayaankan ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa cinwaan looga dhigay mujaahidiinta oo cagta mariyey saldhigyada cadowga ee aboorey lix iyo labaatanka shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri kuna beegan shan iyo labaatanka febraayo sannadka labada kun shan iyo labaatanka bayaanku waxa uu ku bilaabanayaa sidan ciidamada mujaahidiintu waxay saaka oo talaado ah weerar cagmarina ku qaadeen laba saldhig oo ay cadowga murtadiinta ku lahaayeen deegaanka aboorey ee duleedka degmada buulaburte ee wilaayada hiiraan weerarka oo bilowday salaaddii subax kadib ayay mujaahidiintu dhowr jiha kaga qaadeen ciidamo shaadala dirir ah oo loo diyaarinaya inay carqaladeeyaan ku dhaqanka shareecada islaamka ee bariga wilaayada hiiraan dagaal kooban kadib mujaahidiintu waxay allaha fadligii si buuxda ula wareegeen saldhigyadii ay murtadiintu kaga sugnaayeen deegaanka aboorey waxaana halkaas cadowga ka soo gaaray khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah dhimashada hordhaca ah ee cadowga la gaarsiiyey waa konton iyo kow murtad oo iskugu jira saraakiil iyo ciidamo ashaadala dirir ah waxaa intaasi dheer dhaawac fara badan oo ay cadowga ula carareen dhinaca buulaburde sidoo kale mujaahidiintu waxay gacanta ku dhigeen hub saanad iyo gaadiid dagaal oo laga khaniimaystay cadowgii jabay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee siliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay ee ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون naqiibka guud ee beesha xawaadle ayaa bogaadiyey weerarkii cagmarinta ahaa ee ka dhacay deegaanka aboorey ee beriga wilaayada hiiraan yaaser maxamed ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya iyadoo saaka ciidamada mujaahidiintu ay weerar culus oo cagmarin ah ku qaadeen laba xero oo maleeshiyaadka murtadiintu ay kaga sugnaayeen deegaanka aboorey oo ah deegaan dhacaduleedka degmada buulaburte ee bariga wilaayadii hiiraan ayaa waxaa allaha fadligii weerarkaasi si ba-an loogu xasuuqay murtadiinta naqiibka guud ee beesha xawaadleh naqiib xaaji cabdiraxmaan xiri oo la soo xiriiray idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa si adag u bogaadiyey weerarka lagu xasuuqay murtadiinta ee saaka ka dhacay deegaanka aboorey anigoo ah xaaji cabdiraxmaan xiiri barre oo ah naqiibka guuda beesha xawaadle mar labaad iyo mar saddexaad mujaahidiinta bariga afrika ayaan u ducaynayaa una mahad celinayaa anugu waxaan bogaadinayaa oon ilaahay uga mahad celinayaa oon haddana ku faraxsanahay oon mar labaad ku faraxsanahay guusha ka dhacday aboorey guusha ka dhacday oo ilaahay mujaahidiinta bakansiiyey ayaan ku faraxsanahay oon bogaadinayaa waxaan leeyahay waa meel loo baahnaay meesha la yidhahdo aboorey waa meel istraatiijiya waa meesha isku xirta hiiraan bari oo dhan isku xirta waa dhul istraatiiji oon la heli karin ilaahay baa ku mahadsan subxaana watacaala raggaas waxaan leenahay allaha guuleeyo ilaahay qiyaamadii iyo adduunkaba ha u kaalmeeyo hana barakeeyo waxay xabad ku taagaanba ilaahay wadnaha ha uga dhufto midii ayagu lagu soo taagana walaxan wax ku dhicin ama wax dilan la ka dhigo gaalada waxaan leeyahay midda soo socotana ala laabo midda joogtana ala naga wado midaan iswaafaqnana ilaahay guusha naga siyaasa guusha bixiyeen ilaahay waxaan leenahay wuu mahadsan yahay tan kale waxaan leeyahay waxaan rabaa inaan la hadlo reer tolkay beesha xawaadle waxaa la yidhi mogtahay ninaa wuxuu yidhi mogtahay intuu nima la yaab wuxuu yidhi amaa facood oo baahan baahi u dhinta wa arkin laakiin facood cadaaba ma arag taasa u geynaysa war nimankaan waryaana ma arkinaha weli xaq iyo baadil dirira horu ma arkinaha laba baadiloo diriraysaad magac ku lahaa jirteen amaad isla qumaneedeen amaad wax ku aheedeen laakiin xaq iyo baadil dirira weligii ma arkinaha barnaamijkan xaq iyo baadil waayo wax isku aada maaha wax la isku aadxa maaha wax la isla meel dhigana maaha war ilaahay ka baqa war wax isku fala war wax iskarta war wax aqli loo heli ka soo baxaan sanbaloolsi sada garan iyo dabageed sada garan meeshaan wuxuu ka dhaceen oo baabuurta saaka lagu furtay oo dadka lagu laayay sada galabay tageen godad meelaha lagu jooray fiiriyeen waa mahadsantihiin baa dheheen hadda weli ee joogaan ilaahay war haddana jooga war jooga war jooga war doqonnimada iska dhaafa war ilaahay aadana iskuma aadaan ilaahay subxaana watacaala koonkan isku iskale oo diinkan isagu la yimid oo dadka yidhi ku camal falan oo yidhi kitaabaha ha lagu noqdo iyo dadkan caamadaha isma laha war culumasuub aan dhaqan iyo talo lahayn oon kitaabka ka hadal siinay oo aayadda qur-aanka waxay reebaysay wax amraysa aan kala garanay oo aan kala sheegay oo qaa'imiinaha idii tiriyaad culamo ka dhigateen waxa idii hare ogtihin haddii wax idii hare iscaamiya weerarka cagmarinta ah ee saaka ka dhacay deegaanka abuurey ayaa ku daba feelaya weerarada taariikhda galay ee sida ba-an loogu xasuuqay cadowga allah iyadoona weerarkii saaka ee abuurey lagu dilay koob iyo konton murtad oo isugu jira saraakiil iyo askar murtadiin ah wilaayadda islaamiga ah ee baay ayaa soo bandhigtay askar taa'ibiin ah oo ka soo baxay safka murtadiinta xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warbixinta warkan inoo haya maxamed deeq maxamed cusmaan waxa uu laba kun iyo shan iyo tobankii ku biiray maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan degmada diinsoor isagoona ka tirsanaa maleeshiyaadka waxa loogu yeero daraawiishta koonfur galbeed muddo sannada ah oo uu la shaqaynayay cadowga alle kadib allaah ayaa toobada waafajiyey waxaana isaga oo taa'iba lagu soo bandhigay degmada buula fullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay maxamed deeq maxamed cusmaan aa lidhahaa ninow degmada diinsoor kuwa gaalada meesha jooganaan ka imaaday ilaahgaygaan usoo noqday diintaydaan usoo noqday alxamdulilah alshukrulah maanta meel amni ah ilaah alxamdulilah alshukrulah ilaah dadku amaansaan joogaa walaalahaygaan iska dhex joogaa alxamdulilah alshukrulah adeehaha mahadale meeshaas meel la joogi karo ma ahan meel nin muslim imaanin joogi karo ma ahan degmada diinsooraan ugu biiray labada kun toban shantii amaan ku biiray wallaahi kulley wax aan ka raaca ma lahan kulleyba alxamdulilah alfilaa diinsana u biiray intay wax jira aan ahayn aan ogaado haddana ilaahaygaan usoo noqday waa tababo keena alxamdulilah alshukrulah ilaaha mahad usoo noqday taa'ibkan ayaa inta uusan ka soo bixin degmada diinsoor waxa uu soo dilay laba askari oo murtadiin ah kuwaas oo ka tirsanaa waxa loogu yeedha militariga waxaana sida uu sheegay in muddo a ka dhexaysay xurguf taasoo ugu dambayntii sababtay in gurigiisa ay ku soo weeraraan dagaal kooban kadibna uu ku guulaystay inuu halkaasi ku dilay laba askari oo murtadiin ah isagana dhaawac uu soo gaaro sida uu mar kale sharaxaya taa'ib maxamed deeq maya adin anaga maxaan ahayn daraawiish kuwa hadda aan soo dilin waaba kuwa oo ayagana military ah labadaba military waa adi anin daraawiishan ah adi dulmi igu daba joogaan ilaaha iga guulsiiyey alxamdulilah alshukrulah gurigayga igu maadan gurigaygaan ku dilin gaalo dhintee ahaayeen wax oo alxamdulilah alshukrulah dhiigoodana jannadaan ugu dhowaanaa insha allah ilaahay idinkiisa maxaan ula dagaalay ayagaa iga keensaday muddo afar jeeray isoo weerareen dagaalkii afaraad waa kan hadda ayaga ay ku dhinteen adi afar ruux ay ahaayeen afartii ruux labadaas markii dhimatay laba guriga laba iridula labada irida iisoo kala istaagaan kow midkaanaa dhintay irid kale ka baxaan isqaa arfaantana soo eror istaagtay mid kalea ku dhintay labada kalena waa carreen oday afar ruuxay ahaan oday gurigay ugu soo weerareen anaa xanuunsan kuwa gaalada meesha joogana og in oo dhowr jirna ataa baadil ay igu soo weerareen ayagaaba baadilana guula ilaahay iga siiyey ayagana waa ku dhinteen anna waa ku dhaawacmay ilaahay iga soo badbaadiy alxamdulilah alshukrulah oday haddii lugta iribtaan ka dhaawacma alxamdulilah alshukrulah oday iribta xanuun xabad iyo dhuftaan irabta hoos kor ay ka gashay hoos ay ka baxday alxamdulilah alshukrilaade maxamed deeq waxa uu dhanka kale ka hadlay dhibaatooyinka maleeshiyaadka murtadiinta ku haysata degmada diinsoor iyo nolosha liidata ee murtadiintu ay ku sugan yihiin nio diinsoor nolol fiican kuma jirto diinsoor wax diinteen ogoleen wax oo meesha muslimiinta waxaan ogoleen qamriga istaagay ku cabaan wax ay yihiin ma lahan taa kuwaas insi waa lama dhihi karaa jinwan lama dhihi karaa adi dad oo adi kule waxaan ku tilmaamay ma aqaano wallaahi dad oo maxaa jooga nolol xun qaab xun dhaqan xun anshax xun ugu dambeyn taa'ib maxamed deeq waxa uu sharaxaad ka bixiyey halka uu mujaahidiinta ugu yimid iyo sida loo soo dhoweeyey markii uu soo gaaray deegaanada iyo degmooyinka lagu maamulo shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ee baay misraan ugu imaaday sidee lagu soo dhoweeyey maasha allah si fiican si gacmo furan si walaalnimo leh si adig kalsoono leh si alxamdulilah alshugla diinta qabtaa lagu soo dhawaaday alxamdulilah alshugla rabbilcaalamiin askarigan taa'ibka ah ee lagu soo bandhigay degmada buulafullaay ayaa ku dabafeelaya silsilada taa'ibiin ah oo muddooyinkii dambe si xawli ah ku soo gaarayay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay ee lagu maamulay shareecada islaamka mahadsanid abu xasaan haweenka ku dhaqan deegaanka show ee wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi casaam carafaat ayaa warbixinta warkan inoo haya munaasabadan oo ka dhacday deegaanka show ee wilaayada hiiraan ayay haweenka ku dhaqan deegaankaasi ku wareejiyeen hadiyado kala duwan ee ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ribaadka kaga jira duleedka deegaanka abuurey ee hoostaga degmada buulaberde ee bariga wilaayada hiiraan waxaana munaasabadaasi kasoo qaybgalay marti sharaf kala duwan qaar ka mid a haweenka deegaanka show oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiyay hadiyadaha ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta iyagoona wareejinta hadiyadahaasi u wakiishay naqiib macalin yuusuf macalin cabdi muuse gabdhaha muslimaadka ah ee degmada show gobolka hiiraan waxay halkan ka wareejinaan ay u wareejinaan walaalahooda safuufta hore cadowga allah kula xisaabtamaayo hadiyadaas ay ka mid tahay caag dahaarada oo biyaha lagu qaboojiyo oo toddoba boqol labaatan iyo afar caag ah iyo buskud buskud boqol konton iyo kow loor ah waxaa kaloo ka mid ah timir labaatan kartoon ah waxaa ka mid ah go'yaalaha toddobaatan iyo afar ah waxaa ka mid ah funaanadaha iyo buumooyinka oo ah afartan iyo labo waxaa kaloo ka mid ah soddon iyo afar bokis oo ah cirbad iyo dun waxaa kaloo ka mid ah toban bokis oo ah atar waxaa kaloo ka mid ah saddex kartoon oo ah shaambo waxaa kaloo ka mid ah shan bokis oo cidiyo jar ah waxaa kaloo ka mid ah laba kartoon oo shanle ah hadiyadaas ay ku wareejinayaan gabdhaha naqiibka nuqabada hiiraan xafidahullaah macalin yuusuf insha allah walaalaheen waxaan u rajaynaynaa guusha ay gaareen iyo mid kasii weyn geeshiyaasha tawxiidka oo furunta taagan oo gaalada dhabar jibiyey oo cirbaha iyo lugaha u laabay kuwaas ayaanu mahad celinayna waxaan leeyahay geeshiyaasha tawxiidka ku sugnaada furuma gaalada u dhabar adeega gaalada boqnaha gooya idinkoo ilaahay ballanqaadyo badan oo idin ballanqaaday ha ka soo jeesanina gaalada ayadoo aan ballanqaad haysanin ayay waxay ku sawartamaysaa furma idinkoo ilaahay ballanqaadyo badan oo idin ballanqaaday ha ka soo jeesanina furma ku sugnaada annagoo ah gabdhaha musulmaadka ah oo ku nool degmada shaw ku nool waxaasaan adin diyaarna saanadaha ayo military waxaanu ku wareejinaynaa saanadaha military noocyahooda kala duwan naqiibkeenna nuqabadeenna gobolka hiiraan sheekh yuusuf ayaan ku wareejinaynaa ilaahay subxaana watacaalana waxaanu idinka baryaynaa guushii shalay la helay iyo midka weyn iyo waxaan la soo koobi karin oo qalbigeenna cabiri karin walaalayaal gaalo waa jabtay waxaan idin soo dhiibna maanta wax idinka baahidiinna kaafin kara ma ah waa ognahay laakiin waxaan idin tusaynaa qalbigeennu inuu idinla jiro habeen iyo maalin oo idinka hurdin horta nimanka guureeya gaalada siq dhexalaaya gowraciyo ku jira weerar soo geesiyaal maaha soo in laga gambada maaha soo dunida geeskeeda washington gariir ma aha soo guul u timid ma aha muslimkana u gaar ma aha kuwa gaalka doonaya ee dabaguclaynaya soo dabarjarkood maaha gudoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada hiiraan naqiib macalin yuusuf macalin cabdi muuse oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa u mahad celiyay haweenka deegaanka show kaalintay ka qaadanayaan jihaadka bariga afrika isagoona ballanqaaday in hadiyadaasi ay gaarsiinayaan ciidamada ribaadka ku jira waxaan si gaara ugu mahad celinaya haweenka muslimaadka magaalada show waxaan leeyahay ajir aan la koobi karin allaha idiin siiye wixii aad la baxdeen waxaadna ogaataan faqriga islaamka aad kaga aadan tihiin inaad ka soo baxdeen ayaan markhaati ka nahay ilaahina wuxuu leeyahay aladiina yelmizuuna almutawiciina min almu'miniina fi sadaqaati waaladiina laa yajiduuna ilaa juhdahum juhdigii iyo dhaaqdii aad karteen waad bixiseen waxaanan idinka ballanqaadaynaa makaankii ay lahay wixii waa silsilad insha allahu tacaala inay annaga na sii marto ciddii naga sii sarraysina aan u dhiibno ciddana suquurta ay geyso maalin walba ayaa la tagaa waad ogeedeen rag badanaa maala hore geel bixiyey rag kalaa sii bixiyey jihaadkana insha allahu tacaala wuxuu ku socdo waa dhiigaas muslimiinta iyo nafciga aan bixinayno ayaan cadowga ilaahay oo caalamiga intaasaan ugu hortagayna waxaan haysana waa intaas haweenka ku dhaqan wilayaadka islaamiga ayaa kaalo weyn kaga jira jihaadka bariga afrika iyagoona si joogta ah hadiida kala duwan oo qaali ah gaarsiinaya furimaha hore ee wilaayaadka mahadsanid cazaam idaacadda islaamiga andalus ayaa baahisay waraysiga mid ka mid ah maxaabiista askarta murtadiinta ee lagu qabtay weerarkii ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya kadib weerarkii barakeysnaa ee shalay mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka caddaan lixay ee hoostaga ah degmada runirgood ee wilaayada shabeellada dhexe warbaahinta islaamiga ah ee andalus ayaa u suura gashay inay waraysi la yeelato mid ka mid a maxaabiista mujaahidiintu kusoo qabteen weerarkaasi maxbuuskan murtadka ayaa ugu horeyn ka warbixiyey maleeshiyaadka sida gaarka ah uu uga tirsanaa iyo halka uu kasoo raacay ariso cali cilmi iyadan oo isku dardaro walaalow ahaa waayaamada wilaayadaanigu ciidamada kuma jiri jirin kumana barnay kanista ahaa iyo meelaha aan tuulooyinka saaraa u dhow dhow marka ilaa kuwo oo ilaala qarankaas yaa ilahayn oo laysku waraagusooda ahayn kala yaayaacay xamar baan ahaa markii waraalku yiri walaal haye ciidamadu marka hadda ayaamada waday kala leexleexdeen oo kala buuxeen marka laysku waraagusooy ma anigu aad bay iguma jirin ciidamada adigu ilaal lix bilood wax kaas ahaa hawlgalkaas midaas ahaa ma ahayn anigu xamar shalaaba meesha muyiro kuwo ciidanka yaabo laysku waraagurinayay kamid ahaa shalay baan nimid sargaalaysay mid karo sargaalay waxbaa noogu yeeyimid waxbuu ku waaraagurinaya meesha waxa laysku koonteenay oo ciidan ay ahayen w dareere iyo hadda mid ay lahaayeen oo ciidankan isku waaraagurinayay iyo adigu shan baabuur bay ahayen oo qalqalaalaa kuwo kalena meelo dhexdhexaa loogu yeeri adigu markaisku waxu dhan marka laisku bedeeyo sugnayo baabuur waa ahaayeen waa gartay xaggee timaadeen marka huddan oo cadaanla ayay lahaayeen iyo maxaasayaa shalay ayay ugu dambeyn askarigan ayaa mar wax laga weydiiyey qaabka uu u dhacay weerarkii deegaanka caddaan lixi iyo sidaa gacanta loogu soo dhigay ayaa waxa uu yidhi ciidanka warasida wax kala qilqilaaqsan bay ahaayeen ma laysku keenteenna bay ahaayeen qof kasta mid meel aadaya iyo meesha aan joogna iyo ciidanka aan laisku aruuriyo iyo howlahaasa lagu dhex jiray marka dagaalka uu bilaabanayay maxaad ku mashquulsanaadeen marka sheeko bilaabo iyagoo sheeko bilaabo laleeyahay maanta meelaheena kuna kuna shirshirana oo isku ilaalay ciidanka xarakadii baa abdul joogtaba adoo la yiri waana kuwaan sheekadii maaragtay macnaha khilaafkii lagu dhex jiro aan iskhilaaf leeyahay haye ayaa loo leeyay weerar baabenayso ijaaba waa xiran tahay abadaada bilaabatay waa iska kala yaacay marka meel yar intaan laga seelin markaan ciidanka xabadiga marka dhowdhow laga seeyay horeyba ka yaaceen horaniga dhawaacna awal maqlaaq baa baa jiray horeyga nasiiba laga kuwiya kugu dhahay awal baa waxaa waay waxa kaas yaan horaada loo yaac ana meesha yaan iska fariistay oo waxaa lagu yimid ciidankan barakaysan waa gartay markii mataqaana dagaalka uu dhacayay adi soo qori muudan kaawatay waaba laga qaatay iga qaatay sida sida dhinacaada sidiskooda bay ka carareen qorigiina iga qaatay ana meeshana ka istaay
weerarkan oo ahaa mid qorshaysan ayaa allah fadligii mujaahidiintu si buuxda ula wareegeen gacan ku-heynta deegaanka caddaan laxay ee hoostaga degmada runirgood mujaahidiinta ayaana weerarkaasi ku dileen kuna dhaawaceen askar murtadiin ah iyadoona mujaahidiintu gacanta kusoo dhigeen maxaabiis dagaal iyo saanad ciidan kataab al akhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa mar kale warbixinta warkan inoo haya
kanaalka muuqaal aragga kataa'ib al ikhbaariya ayaa soo bandhigay fiidiyo kooban oo laga soo saaray weerar ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta u tiilay deegaanka laanta buure ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose weerarkan oo dhacay xilli habeenah ayaa la arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo ku taqadumaya isbaarada murtadiinta islamarkaana gudaha u galaya halkii cadowga isbaarada ay u taallay waxaa fiidiyowga lagu arkayaa meydadka murtadiinta oo la waray halkii isbaarada ay taallay kuwaas oo ay haleeshay rasaasta mujaahidiinta
وأثير الهوى هكذا لما شر عيشة للهنا في ظلال المنى qaybaha dambe ee filimka waxaa lagu soo bandhigayaa qanimadii murtadiinta laga furtay oo qayb ay ka ahaayeen saddex qori oo ak afartan iyo toddoba ah iyo rasaas fara badan oo murtadiintu ay lahaayeen السلام السلام يا صحابي الكرام يا صحابي الكرام لست أرض المقام في صفوف الطغاة ووقور اللئام وجحور البغاة ما بقى من كلام غير كر الأباد والرصاص ركام والجسوم فتات كيف أرضى المقام فالسلام السلام يا صحابي الكرام يا صحابي الكرام filimkan kooban ee ay baahisay kataib al ikhbaariya ayaa ku dabafaylaya aflaam muddooyinkii ugu dambeeyay ay ka soo saaraysay weerare mujaahidiintu ay ku qaadeen isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta u tiilay qaar ka mida goobaha cadowga uu kaga sugan yahay wilaayaadka dalka ugu dambayntiina kulan wadatashi ah oo u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga jubbada hoose iyo waxgaradka mid ka mida beelaha dega gobolkaas ayaa ku soo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi warbixinta warkan waxaa mar kale inoo haya bashiir muxiidiin abwayman kulankan oo ay ku lamaanay dowladda sharciga waxaa loo qabtay waxgaradka iyo nabadoonnada beesha mashuunguli oo ka mid ah beelaha soomaaliyeed ee dega wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waxaana munaasabadii gebagabada kulanka lagu qabtay degmada jamaame taas oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta wilaayada culimo salaadiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada muddo siddeed maalin ayay waxgaradka iyo nabadoonnada beesha mushuunguli qaadanayeen dowro sharci ah taasoo ay ku qaateen duruus kala duwan oo qayima ah markii uu kulanka soo dhammaaday waxgaradka iyo nabadoonnada beesha mushuunguli waxa ay soo saareen bayaan dhowr qodob ka koobnaa mid ka mid a nabadoonnada ayaana munaasabadda ka akhriyey beesha waxay marna gorgortan ka galaynin ku dhaqanka shareecada islaamka lambar laba lambar laba beesha waxay naf iyo maalba la garab taagan tahay mujaahidiinta bariga afrika lambar saddex lambar saddex beesha waxay mar kale adkaynaysaa beecadii ay la gashay mujaahidiinta guud gaar ahaan mujaahidiinta bariga afrika
intaasi kadib qaar ka mid ah salaadiinta iyo waxgaradka beesha mushunguli waxa ay ballanqaadeen in naf iyo maal ay ku bixinayaan jihaadka ka socda bariga afrika beeshu waxaan leeyahay bayaanka ay soo saartay inay ka dhabaysaan ka codsanayna bayaanka sagaalka qodob la soo saaray hee chalombeza muyaluuse jinreedhi muy dhaqangeliya jinreedhidihiba yaysan noqonin afka baarkiisa balacin in bayaan la soo saaro haddana goobta dowladda looga baxay in looga tago simoyga uu ka dihba alla subxaana wa tacaala cizi iyo sharaf waxaanu ku leenahay alihii naga dhigay ummad mujaahidiin ah alihii naga dhigay dad islaama alihiina siiyey nicmatulislaam والايمان والامن والاستقرار عليه نصيا يا مهدينا ان شاء الله تعالى نكون وكاتي هانو فنك دنياما نكسور وذهبا نكسور فنك دنياما يرناو نتجر دومير نكار بي كرسي نا نا سماع يا حديثي نتجر وذهبا
ugu dambeenna waxaa kulanka soo xoray sheekh axmed abuyoonis waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose isagoona kelimaad u badnaa dardaaran munaasabadda ka jeediyey waxaa loo baahan yahay inaan gaarsiino maanta qof kasta oo halkan joogo oo ka bilaabo gurigiis ka bilaabo oo ka bilaabo ehelkiis ka bilaabo oo ka bilaabo dadka ku dhow ka bilaabo oo dariska gaarsiiyo oo dacwada diinta gaarsiiyo qof kasta waajiba saaran in howshaas oo ayadaa aan gudunno ballan ma naga tahay ballanqaadaysaan reer mushunguriyow allahu akbar ilaahi subxaana wa tacaala ilaahay baa ku mahadsan allahuma fashad waxaa markan idinka doonaya walaalayaal halkaa aad joogtaan maanta dowladda maanta inta ku gebagabowday waxaa idinka rajaynaynaa kuwa kale oo sii badan oo halkaan ka sii badanna in noo soo gebagaboowa haddii ilaahay ogolaado hadda ka horena waxaan u malaynayaa maalin maalmaha kamida waxaan ku kulannay ambooyinka iyo hoostooda ku kulannay idinka oo moogtahay sidaas amal ayaad ugu tashinaysaan in dacwada iyo diinta aad faafinaysaan koryeelaysaan aad ugu tashinaysaan tanna marka dhankaas loo fiiriyo si labaad oan kulmayn waay marka waxaan idinka doonayaa inaad juhdiga aad lablaataan jazaakum allahu khayran kulankan ayaa noqonaya kii saddexaad ee loo qabta qabaa'ilka soomaaliyeed ee dega wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waxaana kulamadii ka horeeyey kuwan loo qabtay nabadoonnada iyo waxgaradka beelaha bihimaal iyo jarar weyne ee dega jubbada hoose warkii duhurnimo akhyaarta aanu jecelnahayo waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh